Deegaanka Caalgal ee gobolka Hiiraan ayaa laga dhagax dhigay isbitaal loogu talagalay in lagu daweeyo bukaanada deegaanka oo markii hore loo qaadi jiray magaalada Beledweyne. Fanaanada Caasha Kiin Cilmi Xaashi iyo Waxgaradka Deegaanka ayaa dhagax dhigay dhismaha isbitaalka deegaanka Caalgal waxaana ka qayb galay haween, dhalinyaro iyo qeybaha kale ee deegaanka. Caasha Kiin Cilmi Xaashi oo ka mid ah fanaaniinta kasoo jeeda gobolka Hiiraan ayaa ka warbixisay muhiimadda dhismaha cisbitaalkan.
markaan imiday koley qiimeynaa jirtay aan sameeyey codsiyadiina way soo gaareen in macnaha tuuladan ama maxaa layihahdaa ceelgaal ay tahay magaalo facweyn oo qadiim ah oo runtii inaysan lahayn goob caafimaad oo bulshada maxaa layidhahdaa wax loogu qabto taas la'alligeeda marka waxay nagu qasabtay inaan idiin imaado oo awooddeena inta aan kari karnana aan samayno meeshaana idin dhagax dhigno si la idinkugu dhiso oo aad maaragta baahiyihiinna loo daboolo marka insha allah waxaan rajaynayaa markaan meeshaan dhagaxa dhigno in aan dhismaheedana la bilaabo oo manfaceedana aad aragtaan aan aada ugu dadaalaynaa marka waxaan leenahay ilaahay hanala garab gala idinkana soo duceeya waana ku faraxsanahay in badan aan maqlaayay magaca ceelgaal magac macnaha yar ma aha waa magac weyn oo fac weyn runtii waan ku faraxsanahay inaan idiin imaado oon idin arko oo baahiyihiina gaarka oo aad qabtiinna aad sheegatiin runtii farxaday noo tahay annagana waa dadaalaynaa meeshaana dhagaxa maanta markaan dhigno kadib insha allah sida ugu dhaqsiha badan in laidiin dhiso hooyooyinka iyo caruurta iyo dadku ay uga faa'iidaystaan maadaama goob caafimaad aysan jirin qaar ka mid ah bulshada degan deegaanka ceelgaal ayaa ka mahad celiyey ma hadda saddexaad meeshaan aan hadda taagannahay waa ceelgaal ceelgaal sida ay caashkiin u sheegtay waa meel fac weyn cidda hadda wax u qabatay oo ballaaran oo maanta muuqdaahuna ma jiraan walaashan caashkiina noo timid codsi badan aan dhiibannay hadda ayadaa nagu soo hormartay waxayna caddaysay inay wax nooga qabanayso waxaa kaloona mahad celinaynaa gabdhaha xamar nooga yimid oo ay hogaaminayso shakayn caashakayn ayada oo ka duulayso baahida ceelgaal iyo waxa ka jiro la diristay inay macnaha baahiyaha ka jira wax ka qabato wax badan aan u baahnayn horta isbitaalka annaga hadda isbitaal waxa noogu dhow beledweyne qof xanuunsatana meel unu qaadna ma baalhaba marka magaaladu biibaxadu ku soo baxdo beergudiidii maahaasaan iska aadnaaba haddii magaaladii isbitaaladii laga soo qaxo anukuna aanan lahayn meel aan aadna ma naqaanaba isbitaalkii caalgaal maanta laga dhisaane gobolka dhumuba mihan u yahayba tabartaaynu waxay noqotay inaan dhulkii gadanno kolba haddii aad meel heshiin islaam idiin dhisiyo adduku dad noqoteena iyo maamula la helyaa fiican iyo dad islaamhoo edagan daqada la helyaaba intaasaan oon dhulkaan hayn waa ku mahadsanyiin gabdhahaas noo yimiday bismillaahi raxmaan raxiim waa anigoo habboon xasan cawaale ah oo ka soo jeedo tuulada ceel muslim maanta waxaa tuulada ceelgaal lagu soo booqday maama caasho ay gudoomiyaha ururka haweenta beesha xawaadle ee banaadir way ku mahadsan tahay maamadaas maanta wax badan oon raadinayna muddo dhowr sana ayay maanta noo ballan qaaday ay noogu imaatay inay noo dhisto isbitaal maxaa tiraadoy waan soo dhoweynaa si aad iyo aad u sharaf badana u soo dhoweynaynaa oo maaragtay deegaankan aan nahay maantay waxaa halkaan noogu yimiday caashakiin cilmi xaanshi oo ah guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir ee beesha xawaadle gabadhaas oo cabasho aan horay u dhiibanay ka danqatay kana soo jawaabtay oo tiri si filayn tiriya oo calaajeebaga ayaan idiinku dhisayaa isbitaal haddaad tihiin deegaanka algaal oo ka soo jawaabday waan u mahad celinaynaa boqolkiiba boqol waan u mahad celinaynaa dhismaha isbitaalkan ayaa waxaa baahi weyn u qabay bulshada ku nool tuulada ceelgaal taasi oo meesha ka saari doonto baahiyihii caafimaad oo ay qabeen